wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba degmada afgooye ku hirgeliday xafiiska shahaadooyinka ee gobolka shabeellaha hoose kaasoo ardayda deegaanada degmada hoos goyo iyo guud ahaanba xarumo walbarashada ee gobolka ku heli doonaan shahaadooyin shawaanan kumaarama doonaan iyo anbaxaan goobo kale walibana daafurka xarunta xafiiska goobrooko ay gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayuu u heliyaayeen baxda walbarashada ee gobolka maamulka degmada afgooye iyo mas-uuliyiin sharduban koreen agaasimaha guud ee wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya fadal cabdulaahi mursal ayaa ku hadalay adeegyada bulshada gobolka ku heli doonaan xafiisku sana ka hor waxaa lagu dahfuray xafiiska baydhabo waxaan ku wadnay si tijaabo ama bilot ah ilaa shan boqol iyo konton shahaado ayaa laga bixiyey laakiin sanad kasta arday badanaa ka qalan jirisa dugsiga sare diskaashano fara badan iyo in adeegyadii bulshada hoos loo geeyo heer degmo ay naqdaan oo wixii hadda ka bilowda daadejintay ka mid tahay adeegyada in guddoonada degmooyinka iyo ay qayb ka noqdaan xafiisyada degmooyinkana la gaarsiiyo adeegyada dadaalka dowladdana waa intaas waxaana rabnaa caqabadaha lala kulmay waxaa ka mid ah in qofka ardayga dokumentigiisa marka la dhammaystirayo ha noqoto markuu isdiiwaangelinaayo ama ha noqoto waalidkiisa oo aan la socon la diiwaangeliyo cillado fara badan ayaa soo baxay qof aan waalidkiisa aan ardayg ahayn in loogu daro ama in magacii mahmuud ahaa ma maxamed eedig iga noqday waxyaabahaas caqabado soo noqnoqday ayay ahaayeen inta aan la kulannay in maamulka gacanta ku hayaan arrimahaas markuu diiwaangelinayana uu dheellatiro waxaa qorshaha ah maamulayaasha oo muddada oo soddonka sano ama ka badan ku soo shaqeeya si volonteer wasaaradda hadda waxaa qorshaheeda ah iskuullada babliga maamulayaashooda in guno loo helo sida macallimiintii hore loogu dadaalay oo kale ay u noqdaan marka hal maalin ma wada qaadi karno maalinba qaybaan qaadi doonaa oo maamulayaasha dowladda ah dhanka kale ahaana ku mid ah mas-uuliyiinta shaldown i t ee qaybta ku hayti xarag jarka iyo si eedii handhawaayeen xirgelinta xafiiska cusub ee degmada afgooye ay xarig jareen agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo gudoomiyaha gobolka wuxuu u shaqayn doonaa dadka ku dhaqan gobolka shabeellada hoose keliya afgooye keliya ma ahan dhammaan guud ahaan baraaba ka soo bilow ilaa iyo wallaweyn inta dad ku nool ayuu ku furgarayn doonaa baahida shahaado ay u qabaan maadaama aad tihiin maamuladii iskuullada aad ka kala socotaan mataqaanaayo iskuullo kala duwan ha ahaatee iskuulaadka maxalliga ah ay dowladda gacanta ku hayso oo iskuullada babliga ah ee dowladda gacanta ku hayso iyo iskuullada ahliga ah ama private schooliska ama private sectorka waxaan ka codsanaynaa in aad mataqaanaayo aad ku dhiirigelisaan ardada shahaadada dugsiga dhexe in la qaatan waa waajib muqadas ah waaye saan ogsoonahay wasaaradda waxay soo saartay sharci ah in ardada form one form two ilaa form four in ay shahaadadaas qaataan sanadkan marka maamulayaashan waxaan ka codsanaynaa insha allah in ardada ay ku dhiirgeliyaan in shahaadadaas ardada oo dhan ay wada qaataan ardayga haddii shuruudihii laga rabo oo dhan uu soo buuxiyo sida id kaarka sawiradii testaraha ah xogtiis inay saxan tahay intaas hadduu soo gudbiso wuxuu xaq u leeyahay in oo shahaadadaas uu qaato
waa qayb ka mid ah dadaaladii aad qabateen iyo miran dhalkii holihiina shaqo waana lagu ammaanayaa da ila yidhaahdo waxaan rajaynayaa maamulaasha maamulayaasha iyo macallimiinta inay ku booriyaan inay qaataan ardayda inay qaataan dugsiga dhexe shahaadooyinkoodii iyo kansaraba ka dambeyntii gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim bare iyo wasaaradda walbarashada unkumahadnagi sida marwilbaan garab teegantaa walbarashada ardayda gobolka shabeellaha hoose maanta waa naloo soo daadejiyey gobolkii shabeellada hoose aa noola keenay ayadoo shahaadadii dugsiga dhexe iyo dugsiga sare intaba lagu bixinaayo magaalada afgooy maanta lagu bixinaayo qofkii ardaygii qalanjebiyey documentskiisa uu ka helayo degmadii uu deganaay deegaankiisa ahayd laga yaqaanay uu ku dhashay kusoo barbaaray uu maanta uusan meel kale u aadeen ugu yaraan xataa gobolka banaadir uusan u aadeenna uu ka qaadanayo deegaankiisa iyo degmada asagoo ku dhashay marka middaas waa guul la gaaray maanta marka aad iyo aad aan u faraxsannahay in heerkan aan soo gaarno iyadoona insha allah aan rajaynayno degmooyin kale ee gobolkan inay sii gaari doonto hadduu ilaahadmo sida ugu dhaqsaha badan waxaan ballan qaadaynaa agaasimahaas uu dalbay uu yidhi maxaan lahaa documentskii kale maamulkii deegaanka ama degmada ama gobolka inay u dhammaystiraan documentskii waxaan ballan qaadaynaa in loo fududayn doono gudoomiyaha degmadana uu siin doono documentska in allaale intii looga baahnaa sidoo kale si lamid a hay-adaha amniga in qaybta baaris dembi la-aanta ayagana ay si nadiifa ay ku sii doonaan hadduu ilaahadmo waxaan rajaynaynaa insha allah wada shaqayntaas qof walbaba inuu documentskiisiyo dhammaystiran laga bilaabo tii degmada tii maxaa la lahaa in booliska tii maxaa la dhihi jiray xafiiska maxaa la lahaa shahaadaadka intoo dhan inuu waqtiga ugu yar uguna fudud uu ku qaadan doono taas ayaan ballan qaadanaya hirgelinta xafiiska cusub ee shahaadooyinka gobolka shabeellaha hoose oo lagu hirgeliyay degmada afgooy yaa weliba uusayaa kobaaha fara badan yoonkumaarama doonaan ardayda degmada iyo gobolkaba